matalay soomaaliya oo dhan doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo shalay marti noogu ahaa daartan xarunta u ah b b c da ayaa waxaa wareystay cabdiraxmaan koronto oo wax ka weydiiyey arrimaha la xidhiira heshiiskii dhowaan dhex maray dowladda federaalk ee soomaaliya iyo puntland oo dood xoog la dhaliyey marka hore cabdiraxmaan waxa uu weydiiyey madaxweynaha puntland sidii uu ku matalayay dowladda federaalka maadaama uusan isagu si dhaba u matalaynin federaalka ee uu matalayay puntland horeyna ay u jirtay khilaaf labada dhinac u dhexeeyey federaalka iyo puntland inaan anuu cabdiweli soomaaliya matalo kuma xirna inaan xiriir wanaagsan leenahay dowladda federaalka laba wax isku xiran maaha dalku waa dalkaygii weeye dalkii shil anugu prime ministerka dalkao dhan u ahaa weeye marka dalkayga inaan idhaahdo xiriir ma lihidin waa leedihiin waa isku fiicanta dowladda xanuun iskuma fiicinin ma aha mas-uuliyad baa isaaran haddaan meesha joogo aan matalayay puntland soomaaliyana idinka jooga inaan matala waa waajib isaaran weeye taasina kuma xiran horta xiriir aan leenahay laakiin marka hore danta puntland ayaad hormarinaysaa sooma masali puntland danteeda lama gaari karo haddaan soomaaliya aysan wanaag aysan ahayn wanaagga soomaaliya haddaadan iibin puntland keligeed ma iibin kartid waa isku xiran yihiin waxa weeye isku masiir weeye waana isku mustaqbal marka laga soo taga taa xiriirkayaga dowladda federaalka waa wanaagsan yahay dabcan mar haddii waa las qabanaya yani waxaa la yidhaahda briferiga dowlada dowladaha yani ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dowladda dhexe waa las qabanaya dabcan siyaasadaha mararka qaarkood las qaban karaa lakiin dan waxa weeye haddii las qabto in la wada hadlo laga heshiiyo hore loo socdo marka xiriirkuna aad buu wanaagsan yahay heshiiskiina madaxweyne xasan sheekh waa uu soo dhoweeyey waxaan rajeynayaa inta kalena inay soo dhoweysay marka horta muranka ugu badan dhaliyey heshiiskaasi ku jira waxaa ka mid ah gobolka mudug oo la qorsheynayay gobolka mudug iyo galgaduud in inta ay isku biiraan maamul ay wada samaystaan oo shirar xitaa deegaanka ay ka socdaan oo la damacsan yahay laakiin dadka shirarkaas abaabulaya ay ka soo horjeesteen heshiiska qodobka dhigaya in gobolka mudug la kala qaybin karo taa marka sidee puntland u macnayn kartaa haddii qorshuhu ahaa dowladda loogu dhisayo maamul gobolada dhexe in qeyb kamid a puntland la qaato markii roob qorsho khaldan buu ahaa haddii qorshaha ugu jirtay inay jariiban iyo gabdhuul iyo gaalkacyo ay ka mid noqdaan qaybta aan maamulo ay ka mid noqdaan gobolada dhexe anagu so inaan heshiis anagu aan ka mid ahayn ama baarti ka ahayn ama aan ka qayb galnay ma ay ahayn marka hadduu qorshahoodu saa ahaada qorsho khaldan buu ahaa hadduu ahaa qorshahoodu in koonfurta mudug iyo gobolka galgaduud ay maamul wada samaystaan laakiin ay la gashay taa waa micno kale saasaan rajeynaya in qorshuu ahaa oo yani hadalka loo dhigaayey dabcana taas waxaan uga baahana anagu caddayn laakiin dooda dhigaysa ee leh dastuurka ayaa qaba in sideed iyo tobankii gobol ee soomaaliya ay jiri jiray intii doonaysa laba iyo wixii ka badan ay midoobi karaan marka haddii taa lagu saleeyo soo uma muuqanayso in haddii dadka degan iyo galgaduud ay heshiis u dhex maro inay maamul wada samaystan karaan bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhaanu baarti ka ahayn oo aan ka tirsanay ma uusan ahayn dhulka aan ka hadlaynaana maamul buu leeyahay puntland buu ka tirsan yahay marka annagu dadka maamulka samaysanaya uma diidan maamulka waan samaystaa waan ku taageeraynaa laakiin haddee yani xuduudaha iyo iyo iyo iyo maamulka puntland dhul ka tirsan in la yidhaahdo waa la goynayaayo oo qeyb kale oo waxaa lagu darayaa maamul kale de wax meesha ku jira maysan ahayn fikir khaldan buu ahaa in la saxay aan u baahnayd waana la saxay sida muuqataa heshiiska la gaartay dowladda federaalka waad ku ganacsan tihiin dadka qaar weliba waxay leeyihiin sadkeedii waxaan ahayn ay puntland ka heshay heshiiskaas ma isleedahay marka in uu udub dhexaad u noqdo guud ahaan xiriirka federaalka iyo dowlad goboleedyada daca walaalkay horta ciddale sad bay bursatay puntland badanaan anigu maba arkay hadda cid puntland waxu ogol laakiin sadbursi meesha ma uu jiro heshiiska daad fiirisa qodobadiisa boqolkiiba konton iyo ka badan boqolkiiba lixdan wuxuu ka hadlayaa danguud maslaxadda guud soomaaliya ma fahamtay oo ah weliba cid kasta khuseeya laba tobanka qodob inta badan waxay ka hadlayaan soomaali bay ka hadlayaan iyo soomaaliya si uu shin lahayd soomaaliya si waxu qabsan lahayd cadaaladdu waxa ay ku jirto waxaa khuseeya puntland aad buu yaraa ma garatay waayo sababta waxaa weeye annagu soomaali baan ka tirsannahay soomaalida isku masiirnahay wixii soomaali wanaageed ah annaga wanaageedu yahay marka mar kasta oo danta puntland ka hadlayno waa inaan maslaxadda guudna ilaalinaa laftigeeda marka puntland waa yani maamul maamulka keliya uu jiro oo soomaaliya weeye oo federaal ah oo la aqoonsan yahay waa jira maamullo yani hadda soo socda sida mathalan maamulka juba administration interimka ah ha noqdo maamulka waqooyi koonfur galbeed ee soomaaliya baydhabo laga amaamudaya hadda oo ka socda ha noqdo kuwa gobolada dhex hadda laga abuurayo laakiin maamulka jira yani federal stateka ahi waa puntland weeye marka waa inuu waftigiisu marka markuu dowladda federaalka la hadlayo maslaxadda guud iyo danta dowlad goboleedyada lafteeda uu ka hadlaa marka inaan u noqono marka base u noqdo heshiisku saldhig u noqdo xiriirka ka dhex mari doona dowladda federaalka iyo dowladaha hadda yani soo baxaya oo imaan doona waa muhiim sababta waxaa weeye dee waan ku leeyahay boqolkiiba konton iyo lixdan heshiisku ayagu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa soomaaliya kama hadlayo puntland keliya
doctor cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland oo xaruntan